asalku lahaa xukun ka soo horjeeda ayaa farca loo sugaya oo maxaa loogu sugaya waxaa loogu sugayaa liwujuudi naqiidi cilati xukmi اlasli fi waa ilaa shan kelimo oo isu idaafaysan shan kelimo o isu idaafaysan idaafaadka noocaas oo kalea macnaha soomaaliga dibdib baa loo laqmeeya yani luqaadka isu khilaafsanya ka mid waxaa keenay in xukumkii asalka cagsigiisa mid ka soo xukum ka soo horjeeda farc in loo sugo waxaa keenay liwujuudi naqiidi cilati xukmi اlasli asalka xukumkiisa ciladiisa cillo kaloo ka soo horjeeda ayaa waxay u sugan tahay ku sugan tahay fiihi fi lfarci farca dhexdiisa ku sugan tahay yacni asalka xukumkiisa cilladiisa khilaafkeeda ama cagsigeeda wax keenay cilladaa wax keenay ayaa macnaha wuxuu ku sugan yahay farca ku sugan macnaheedu waxa weeye cillada keentay xukumka asalka cillo cagsigeeda ah ayaa waxay ku sugan tahay farca ku sugan saas wey xukumkii tan hadduu asalka uu noqday yacni wujuub ahaa maalan cillo munaasiba a baa jirta kan faracana ah cillo taa cagsigeedaa ku jirta sidaa daraaddeed buu xukumkiina wuxuu noqday farcu mid cagsi u ah xukumkii asalka saas way macnaha yacni cillo oo naqiida licillati alasli ah ayaa macnaha farca ku jirta sidaa daraaddeed buu xukmulfarci wuxuu noqday naqiidu xukmi alasli xukumkii asalka macnaha mid cagsigiisoo ka soo horjeeda ayuu noqday macnaha isbaatu naqiidi xukmi اlasli asalka xukumkiisii xukum ka soo horjeeda oo khilaafsan oo loo sugaa la yidhaahdaa lilfarci farca loo sugo looguna sugo liwujuudi naqiidi cilati xukmi اlasli asalka xukumkiisii cilladiisii cillo ka soo horjeeda oo cagsigeeda ah ayaa waxay ku dhex jirtaa oo laga helay fiihi fi lfarci farca dhexdiisa laga helay miaalu dalika wamahaluu lidalika biqowlihi wuxuu ku miaalaya xadiidkii nabiga sal lay slam wamahaluu lidalika biqowlihi sal lay slam uu nabigu yihi wafii budci axadikum sadaqa midkiin farjigiisana sadaqa ahaaday sadaquu ka helaya man sadaqa ugu jirta qaala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahi aya'tii ma tegayaa axadunaa midkana shahwatahu shahwadiisa miyuu la tegayaa wayakuunu lahu miyuu u ahaanay fiihi dhexdi fiiha dhexeeda ajrun ma intuu shaawadiisii ku guto iyo weliba haddana ajri ka heli qaala nabig wuxu uri sal ly slm ara'aytum halkan wey marka qiyaaska ara'aytum bal ii warrama low wadacahaa hadduu dejin lahaa ninkaas fii xaraamin yacni shahwada hadduu dejin lahaa fii xaraamin meel xaraama hadduu gelin lahaa akaana calayhi wisrun dembi dushiisa ma ahaan laha hadduu macnaha zino shahwadiisa ku gudan lahaa meel xaaraama uu gelin lahaa dembi ma ka raaci laha jawaabtu marka nacam wey fakadalika sidaasoo kale idaa wadacahaa haddii uu dejiyo shahwadii fi lxalaali kaana lahu waxaa u ahaanaya ajrun baa u ahaanay ayb asalku muxuu yahay asalku waa wadciga xaaraamta ah wey wadciga galmada xaaraamta ah ayaa asalka ah faracuna waxa weeyaan waa wadciga xalaasha ah wey wadcigii xalaasha ahaa galmadii xalaashahayd iyo galmadii xaaraam tahayd baa laysaga qiyaas qaadanaya kow asalkiiyo farci garanay ka hore oo asalka ah xukumkiisu muxuu yahay ataxriim wey soo ma yacni galmada xaaraamta ah galmada aan sharcigu ogolayn xukumkeedu waa ataxriim galmada sharcigu ogol yahayna xukumkeedu aljawaaz wey soo ma aw ilibaaxa xukumkii markaa yacni asalka xukumkiisii iyo farca xukumkiisii laba xukum oo iska soo horjeeday noqdeen cillada keentay asalka cillada ku jirta cillo ka soo horjeeddaa farca ku jirta cillada keentay xukumka asalka ee asalka dhexdiisa ku jirta cilladaa cillo cagsigeeda oo naqiidkeeda ah baa farca ku jirta saas daraaddeed buu xukumku isu khilaafay maalan cillada midka hore ee asalka ah cillada keentay taxriimka waxa weeyaan waa mukhaalafatu amri shaaric mukhaalafatu amri shaaric tan dambena ayadana waxaa keentay xukumkan ibaaxada ah ama nadbiga ah waxaa keenay muwaafaqatu amri shaaric ujeeda ciladii asalka ku jirta cagsigeeda marka waxay ku jirtaa faraca ku jirtaa xukunkii asalku lahaa cagsigiisa ama naqiidkiisa ayuu farci qaatay haddana waa laysaga qiyaas qaatay haddana waa laysku qiyaasay waxaa la yidhi haddii uu yani waxa weeye meel markay la yaabeen xalaal hadduu ku gudo ajri buu ka heli yaa waxay yidhahdeen oo seebuu uga heli seebuu uguna gudan haddana ajri uga heli ka warramaa la yidhi hadduu xaaraam ku gudan lahaa dembi ma ka soo raaci lahaa sida hadduu xaaraam ku gudo dembi uga soo raaci lahaa ayaa hadduu xalaal ku gudana ajri uu ka helayaa waa qiyaas marka laakiin qiyaasul cagsi baa la yidhaahdaayo ciladuna waa naqiida xukumkuna waa naqiid xukumka asalka iyo farcuna waa cagsi iska soo horjeeda cilada farca iyo asalkuna waa cagsi iska soo horjeeda saasaa macnaha daraaddeed ayaa waxaa loogu bixiyey qiyaasulcagsi la yidhahda sheekha markaa taxriirkiisa dhegeyso faahbata anabiyu sal alay waslam nebigu waa sugay lilfarci farci buu u sugay wa huwa farcuna alwaطu lxalaal wey wuxuu u sugay naqiida xukmi اlasli buu u sugay asalka xukumkiisii cagsigiisuu u sugay xukm macnaha mid ka soo horjeeda wa huwa asalkuna alwaطu اlxaraam wey oo midka hore macnaha xukunkiisa waa bannayn ka dambana macnaha waa maxaa loogu sugay liwujuudi naqiidi cilati xukmi اlasli fiih waa kelimadii hore oo kaleeto macnaha yacni waxaa loogu sugay faraca waxaa loogu sugay xukum ka soo horjeeda xukumka asalka waxaa loogu sugay liwujuudi naqiidi waxaa ku dhex jirta asalka xukumkiisa ciladii keentay cillo cagsigeeda oo ka soo horjeeda faraca dhexdiisa ku jirta ahbata wuu sugay lilfarci ajran buu u sugay waa xukumkii ogow farci wuxuu u sugay ajri buu u sugay liannahu waطun xalaalun maxaa yeele waa waطi xalaala wey waa galmo xalaala kamaa fi اlasli kamaa ana fi اlasli sida asalkaba wisran uu ugu sugay dembi liannahu maxaa yeele waطun xaraam wey maxaa yeelay waa waطi xaraam ah midka hore cillada ku jirtana waa midaan soo sheegnay ka dambe cillada ku jirtana midaan soo sheegnay wey labada cilana waa iskhilaafsan yihiin xukumkuna isaguna waa iskhilaafsan yihiin kaasna waxaa la qiyas lcagsi ba la yidhaha ayib atacaarud tacriifuhu tacaarud luqatan waxa la yidhahda atacaarudu luqatan altaqaabul watamaanuc halkaa wuxuu kaga soo baxay adiladii aladila oo ugu dambeeyey qiyaasku yuu kaga soo baxay halka wuxuu ka gelayaa atacaarud yacni adiladu hadday iska hor timaado oo ishardido fahamkeenna innaga sidaan macnaha waxa weye inoo muuqata see loo kala hagi sidii loo kala hagi lahaa ee loo kala duwi laisu waafajin lahaa ayuu ka hadlayaa macnaha inta badan waxay ku keenaan adilada markay sheegaan kadib ayay macnaha baabu tacaarud waatarjiix iyo ka dambaysiiyaan maxaa yeele adiladiibuu ku lagu leeyahy adiladiibuu ku tacalluqa waa xaalad adilada ku timaado tacriifu atacaarudu luqatan waxa la ataqaabulu iska hor imaad baa la yidhahdaa iyo watamaanucu isdiidid yacni atamaanuc laba shay oo isdiida oo iswaafaqi waaya iyo tamaanuc la yidhahdaa taqaabulkuna iska hor imaad baa la yidhahdaa wasilaaxa waxaa la yidhahda taqaabulu daliileyni laba daliil labada daliil iska hor imaadkoodaa la yidhahdaa bxayu meel yukhaalifu uu khilaafayo axadumaa midkood alaakhara ka kale uu khilaafayo laba daliil baa iska hor yimid ayagoo xukunkooduna iskhilaafayo hal arrin bay isku hayaan hal arrin shay keliyay isku hayaanoo midna leeyahay waa xalaal midna uu leeyahay waa xaraam mid uu leeyahay waa waajib midna uu leeyahay waajib ma ah ma jeeda yacni waa hal shay waa laba daliil mid kasta xukumka kale khilaafsan buu sugaya mid kasta xukumka kale khilaafsan ayuu sugayaa tacaarudka marka noocaas oo kale ah la yidhaahdo tacaarudka lagu magacaabo nusuusta alle subxaana wa tacaala kitaabka iyo sunnada iyo macnaha waxa weye labada kale raacsan tacaarudku shay asal u ama aha yacni fii nafsi alamri xaqiiqa ahaan ma aha in nusuusta rabbi subxaana wa tacala iska hor imaanayso isburinayso maxaa yeelay hadalku hal meel buu ka wada yimid hal masder buu wada leeyahay tashriicu tashriicu marku hal masder uu wada leeyahay oo weliba masderkiisuna weliba uu xikma iyo cilmi baaliqa uu ku macnaha sifaysan yahay tacaarud iyo iska horimaad kama yimaado walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira marka ikhtilaaf xaqiiqi ma ah nusuusta markay inoo muuqateen innaga macnaha waxa weye isleenahay aleelahay way ishaysaa oo way iska hor imaanaysaa macnaheedii baa ishardinaya axkaamteedii baa ishardinaysa aan isleenaya wixii laga faaidaysanayey waa un fahamkeenna wey waa un fahamkeenna yacni fahamka ruuxa mujtahidka ah ama ruuxa macnaha dadka fahamkooda ayaa wuxuu gaari la-yahay ama gaari uusan gaadhin nusuustan tadaata qaabkii loo yidhi inuu macnaha waxa weeyaan u fahmo taas yani tacaarudka wuxuu ku jiraa fahmigeenna laakiin nusuusta fii xaqiiqati اlamri iyada tacaarud ma laha maxaa yeelay rabbi bay subxaana wa tacala ka soo fushay allana subxana wa tacala iskama hortimaado nusuustiisa taqaabulu daliileyni labada laba daliil iska horimaadkoodaa la yidhaahdaa bxayu meel yukhaalifu axadumaa midkood uu khilaafaya alaakhara ka kale sida midkood inuu ku tuso yani banaanaan midka kalena uu xaaraamnimo ku tuso hal shay keliyana ay macnaha ka wada hadlayaan hal shay keliya hadduu midna taxriim ku tuso midna uu taxliil ku tuso laakiin ay laba mawduuc iyo laba arrimood ku kala saabsan yihiin tacaarud lama yidhaha waa inuu hal shay hal shay oo keliya waa inuu macnaa midna xugum u sugay kalena xukun kaleo khilaafsan u sugay wa aqsaamu tacaarudi arbaca tacaarudka qaybihiisu waa afar alwalu midka hore yani marka la fiiriyo nusuusta waa labada nase iskhilaafaya ee tamaanucu ka dhexdhacaya taqaabul labadaa nas marka la fiiriyo waxaa kuu soo baxaya afar weji ayaa kaaga soo baxaya midda koowaadi waxa weeyaan an yakuuna bayna daliilayni bayna an yakuuna inuu yahay tacaarudkii bayna daliilayni laba daliil dhexdood caamayni oo caam ah laba daliil oo caam ah inuu udhexeeyo waa laba daliil caamka waan soo marnay soo ma laba daliil oo mid walba gudawan yahay wey ayaa macnaha istacaaruday hal shay bayna isku tacaarudeen sidee loo kala hagayaa marka taasi waa mid ayib ta labaad wuxuu ka dhigi doonaa oo macnaha waxa weeyaan taa markuu ka baxo xaalaadkeeda midda labaad wuxuu ka qaybta labaad wuxuu ka dhigi doonaa inuu tacaarudku tacaarudku ka dhex dhaco bayna daliilayni khaasayn laba daliil oo labaduba khaas yihiin khaasna waan soo barannay sooma hawi qaybka saddexaad wuxuu ka dhigi doonaa inuu tacaarudku ka dhex dhaco daliil caam ah iyo daliil khaasa laba daliiloo midna caamiya midna khaasiya ka afraad oo ugu dambeeya wuxuu ka dhigi doonaa tacaarudku inuu ka dhex dhaco laba nas oo mid walba weji uu caam ku yahay yacni caam mutlaqa ma ah waa caamun min wajhin khaasun min wajhin aakhar afartaas suur uu qaybin doonaa mid walba haddii sidaasoo kale ay kugu dhacdo xalkeedii aad ku xalin lahayd buu marka daba dhigi doonaa alawalu midka hore an yakuuna inuu hado tacaarudku bayna daliilayni caamayni oo caam ah ayib walahu arbacu xaalaatin cumuumkaasi waa cumuumkii mulaqa ahaa wey cumuumkii mulaqa ahaa ee aan wejhiga ahayn wey macnaha afar xaaluu leeyahy yacni sidii cumuumka waxaan u jeedaa tacaarudkaas yani loo daaweyn lahaa laysu tawfiiqin laysu waafajin lahaa afar xaalo ayuu leeyahy ta koowaadi waxa weeyaan an yumkina inuu suurtagal noqdo aljamcu kulmin baynahumaa labadaa caam laysu geeyo bixayu meel yuxmalu la xambaarayo kullun mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid a calaa xaalin lagu xambaarayo xaalkaasoo laa yunaaqidu aan jabinayninunan burinaynin alaakhara ka kale fiihaa xaalka dhexdeed fayajibu markaa waxaa waajibaya sidaasoo kale hadday suurtagal noqoto aljamcu in la jamciyo yacni labadan daliil ee mid walba caamka yahay waxaa suurtagala inaad isu geyso ood mid walba xaalad ku xambaarto maalan mid wuxuu ka hadlayaa makaan midna makaan kaa khilaafsan buu ka hadlaya mid zaman buu ka hadlayaa midna zamanka kaasi uu ka hadlayo mid aan ahayn buu ka hadlaya mid xaalad buu ka hadlayaa midna xaaladuu kaasi ka hadlaya mid aan ahayn buu ka hadlaya saas inaad macnaha waxa wey u kala duudo ood mid walba macnaha macno gooniya u samayso macaanidaas oon weliba ayn isjebinayn iska hor imaanaynin hadday suurtagal tahay waa inaad samayso taasaa lagu hormaraya waa in la jamciyo maxaa yeelay jamacu waxaa la yidhaahdaa macnihiisu waxa weeyaan alcamalu bidaliilayni macan labadii daliilba waad ku camalfashay midna xaaladan aad ugu camalfashay midna xaaladan aad ugu camalfashay marka labadoodii midna maada tuurin midna maada tuurina labadoodiiba waad ku camalfashay sidaasay macnaha macnaheedu noqonaysa saas daraaddeed buu jamacu yahay awalu tilaabada ugu horraysa la isku dayeeyo si loo jamciyo labada daliil ayumkina waa inay suurtagal noqoto aljamcu kulmin baynahumaa labada cumuum laysu geeyo labada daliila caamka bixayu meel laysugu geeyo yuxmalu lagu xambaarayo kullu minhumaa calaa xaalin lagu xambaarayo xaalad laa yunaaqidu xaaladaasoo uusan burinaynin alaakhara midka kale fiiha xaalada dhexeeda uusan ku burinayn fayajibu ljamcu markaa jamaca macnaha waajibay mihaalu dalika qowlu tacala linabiyihi allah subxana wa tacala isuu ku yidhi sal lla alay waslam inaka la tahdii man axbabta wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim wainaka latahdii nebiyo waad hanuunin ilaa siraatin jid baad ku hanuun mustaqiimne toosan jid toosan baad dadka ku hanuunin buu rabbi yihi subxana wa tacala aayaddu maxay sugtay hidaaya ayaa waxay u sugtay nebiga sal alla alay waslam inuu dadka hanuunin karo soo ma ah wa qowluhu tacaala aayadda kale macnaheedu ka soo horjeeda waata innaka laa tahdii man axbabta ciddaad jeceshahay ma hanuunin kartid tii horena maxay lahayd yacni jid toosan baad dadka ku hanuunin labaduba waa caam midda hore cumuumkeeda yacni mafcuulkii baa meesha laga gooyey tahdi nnaasa wey maalan tahdi nnaasa ama tahdi alkhalqa waa caam soo ma siiqa min siyaqi alcumuum wey midda dambena waxa weeye wainaka inaka laa tahdi man man axbabta ayadana min siyaqi alcumuum soo mahay sawayna soo marnay soo ma labadii caam baa iska hor yimid mid wuxuu leeyahay wuxuu ka anfinayaa midda hore waxay ka anfinaysaa hidaayadii gacanta kuuguma jirto midda dambena waxay u sugaysaa hidaayadii bay u sugaysaa gacantaaday ku jirtaa waxaan ujeedaa midda hore yacni haway sugaysaa midda dambena way diidaysaa maxaad ku jamcin marka waxaa lagu jamcinayaa in la yidhaahdo midda hidaayada hore aayadda hore ee hidaayada nebiga u sugaysa waa hidaayatulbayaan wadilaala la yidhaahdaa ruuxa inaad u caddayso ood wax tusto wixii inaad u caddayso oo tustood ku qalqaaliso hidaaya la yidhahda inaad qalbigiisa intaad geliso uu qaatana hidaaya la yidhahda midda hore hidaayatulbayaan waa dilaala la yidhahdaa todambana waxa la hidaayatu tawfiiq baa la yidhahda midda marka nebiga loo sugayo ee la leeyahay wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim waa hidaaya hidaayatu dilaala walbayaan wey nin walba oo wax garanaya middaa wuu heli karaa inuu dadka wax u caddeeyo midda loo diidan yahaa laleeyahay gacantaada kuma jirtana waa hidaayatu tawfiiq yacni ruuxa qalbigiisa inaad waxgeliso ood macnaha waafajiso wixii uu qaato oo u hoggaansamo taa adigu ma lihid waay cid lama jirto ilahi baa subxana wa tacala goonila labadii aayadood soo ma kala duumin marka mid kasta macno macnaha waxa wey munaasabaa la siiyey iskama hor imaanayaan marka sidaas way macnaha waljamcu kulmin baynahumaa labada aayood dhexeed la kulmiya waxa weeye ana alaaya aluulaa aayadda hore yuraadu biha waxaa loola jeedaa hidaayatu dilaala tusidda hidaayadeeda ila alxaqi xaqa ruuxa la tuso oo lagu hanuuniyo wa haadihi middaasina hidaayada noocaasina haabitatu mid sugan wey lirasuli sal ly slm bay usugantah ligayri rasulna waa usugantahay salawatullah waslamu calayh waalaayatu haaniya aayadda labaadna yuraadu biha waxaa loola jeedaa hidaayatu tawfiiqi lilcamal camalkoo lagu waafajiyo oo qalbigaaga ka dhaadhaco oo qaadato ayaa la yidhahdaa macnaha oo la isku hanuuniyo wa haadihi middaasina biyadi illaahi ilahay gacantiisa ku jirtaa tacala korahaye laa yamlikuha arasuulu sal lay sl nebigu ma hanto walaa hayruhu isaga cidaan hayna macnaha gacantiisa kuma jirto saas weya fain lam yumkin aljamcu suuraddaa koobaad waa haddii labadii nas ee caamka ahaa la jamcin karo waan jamcinay suuradda labaadi waxa weeyaan fain lam yumkin aljamcu jamcii hadduusan suurtagal ahayn laba caam baa iska hor yimid mana jamcin karays yaani waxaa jira jamca qaarkii oo ay culimmada qaarkood sameeyaanoo tacasuf la yidhahdo atacasuf tacasufka macnaha waa qardajeex yacni qaab qananafa in lagu kulmiyo oo macnaha waxa weye nusuustu ka soo boodayso meel macnaha waxa weeyaan uun maarata inta qoorta loo geliyo la yidhaahdo macnahaasaa loola jeedaa macno yaro adag oo macnaha waxa weye waxoogaa yani qartajeex jamca noocaasoo kaleeta jamc laga fiican yaha jamca noocaasoo kale lama maro yani saas daraaddeed waxaa arkaysan culimadu waxay leeyihin wa fii hada aljamci tacasufun yani qardajeex baa ku jira jamaca marka waa inuu yahay jamac munaasib ah macno naska ku munaasiba waa inuu yahay waa inuusan macnaha tacasuf ku jirin haddii fain lam yumkin iljamcu jamci hadduusan suurtagal ahayn falmuta'akhiru midka dambe labada nasi naasikhun midkii nasakhay wey midka hore in culima haddii la ogaado altaariikhu taarikhdii haddii la ogaado fayucmalu bihi waa lagu camalfali duuna alawali midka horese lagu camalfali maayo yacni lama jamcin karo laakiin waxaa la ogaaday inay kala horreeyeen oo midkood baa horreeyey midna waa dambeeyey waxaa la marayaa marka dariiqatu naskhi waxaa la odhanayaa midka dambe ayaa naasikha ka hore xukunkiisa waa laga guuro waa la bedelay ka dambaa lagu dhaqmaya ka dambeeyey labadooda ayaa lagu dhaqmaya midka horena waa mansuuq wey oo inagii soo marray nasxiga waa markii la jamcin kari waayo wey mihaalu dalika qawluhu tacaala ilahay odhaadu fi siyaami ku yidhi soonka markuu ka hadlaya faman tadawaca khayra fahuwa khayrun lah wa an tasuumuu khayrun lakum yani waxa weeyaan wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin faman tatawaca khayran fahuwa khayrun lahu dadka awoodi kara inay soomaan waxaa laga doonayaa fidyo masaakiin inay qoodiyaan baa laga doonayaa ma ujeedaa in ay soomaanna ayaana u khayr badan macnaha waad awoodi kartaa inaad soonto dhibku kuma hayo haddana waxaa laguu baneeyey haddaad soontana way kuu khayr badan tahay haddaad iska afurtana ood raashiin bixisana way kuu bannaanta saasaa la yidhi marka waa takhyiir sooma takhyiir bayna asawmi wa bayna aliطcaam ruuxuna waa mustaiic aayaddaas iyo marka waxaa iska hor imaanaysa aayadda dambe oo alla subxaana wa tacaala uu leeyahay faman shahida minkum shahra falyasumhu ruuxii bisha xaadira ha soomo bisha ruuxii xaadira ha soomo lama dhihin waxaa u bannaan inuu macnaha uu cunto bixiyo aayadda hore khiyaar bay bixisay midda dambena khiyaarkii bay joojisay hal weji bay ku xadiday waa in la sooma taasay ku xadiday marka tacaarud baa ka muuqda sooma tacaarud baa ka muuqda waxaa marka la samaynaya lamana jamcin karayo mabaad dhihi karaysaa yaani ninkii doonowna khiyaar qaado ninkii doonowna laazim bay kugu tahay ma la dhihi karayo ma la dhihi karayo weji laysugu geyn kara ma jiro marka midda hore ayaa mansuukha ah midda dambe ayaa nasakhdoo ka dambaysay yani waxa weeyaan faman shahida minkum shahra falyasumhu aayaddaasaa nasakday midda hore marka xukunkeedii takhyiirka ahaa waa laga guuray gadaal dambe waxaa mulzam la yskaga dhigay in la soomo marba ruuxu bisha inuu hadduu yimaado oo bisha soo gaadho isagoo awoodle mihaalu dalika qowluhu tacaala fi siyaam faman tadawaca khayran fahuwa khayru lahu an tasumuu khayru lakum fahadihi alaaya aayaddaas aayaddani tufiidu waxay faa'idaynaysaa altakhyiira doorgelin bayna aliطcaami waasiyaami la doorgeliyo cunto bixin iyo soon maca tarjiixi siyaami iyadoo soonka la rajaxayo oo soon wa an tasuumuu khayrun lakum baa la yidhi soo ma soonkaa rajaxan laakiin kagalana waa idin bannaayahay w wa qowluhu tacaala ilahay odhaaduu yidhi faman shahida minkum ashahra falyasumhu ciddii bisha soo gaadha ha soonto waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar ciddii xanuunsanaysa ama safar ku jirto afurtaana maalmo kaleeta ayaa laga doonaya inuu soomo odhaahda iyadii tufiidu waxay faa'iidaynaysaa aayaddan dambe tacyiina siyaami soonkii oo la cayimay takhyiirkii meesha laga bixiyo yacni isaga la khasisay adaa'an xaal uu yahay fii xaqi hayri almariid waalmusaafir ruuxii aan musaafir ahayn mariidna aan ahayn in uu ada u guto oo macnaha bisha uu soomo maalinta inuu soomo usan dib dhigin macnaha wa qadaa'an qada xaal uu yahay fii xaqihimaa fii xaqi almariidi waalmusaafir musaafirka iyo mariidka laakiin way qadayn karaan baa la yidhi laakiin ruuxa degan ay joogeen labadooda midna ahayn waa inuu guto oo wakhtigoodii uu ku guto usan dib dhigin laba gooraba soonkii bay waajibisay oo cuntadii bay meesha ka saartay laba gooraba ama dib ka qaday ha lagu yidhaahdo ama adaba ku guda ha lagu yidhaahdee laba gooraba cuntadii meesha waa ka saartay aayadda dambe tii horena cuntay meesha soo gelinaysa oo garab dhigaysay laakinahaa aayaddan dambe muta'akhiratun midii ka dambaysay weeya cani iluulaa midda hore fatakuunu waxay aanaysaa markaa naasikhatan mid naskhday lahaa iyada kamaa yadullu siduu ku tusayo calaa dalika xadiidu salamata bni alakwac althaabit fi saxiixayni wagayrihimaa xadiidkaasaa ku tusay macnaha inay labada aayadood kala dambeeyeen waa inagii soo marnay markaad sheeganaysood leedahay labada nas way kala dambeeyeen laabudda waa inaad daliil la timaado sheegasho keliyata adiladu isuma nasakhdo waa in aad daliil u keento labada nas inay kala dambeeyeen daliilkaasoo ama noqon kara nas ama noqon kara maalan ijmaac ama noqon kara qowlu saxaabi ilaa hayri dalik waa inagii soo marnay waa inaad nas keento labadan daliil inay kala dambeeyeen ah daliilka marka kutusaya labadan aayadood inay midda dambe dambaysay waxa weeyaan waa xadiidkaa salamatu bn akwac xadiidku wuxuu ahaa kaana man araada an yufطira yufaadii xataa naزlat hadihi اlaaya fanasakatha yani aayadda hore markuu fasirayay wuxuu ahaa ruuxii doona inuu afura oo fidyo bixiya mid yani ay u bannaan tahay buu ahaa ilaa ay aayaddan dambe soo degtay markaasay nasakday aayad dambe ilaa ay soo degtay markaasay nasakday sidaas weyaan ayb waa wejiga labaad wey in la jamciyo haddii la jamcin kari waayo taariikhda in la garto oo midka dambe uu nasakho midka hore suurada saddexaad waxa weeyaan fain lam yuclam itaariikhu taariikhdii baaba la garan waayo waa laba cumuum waa iska hor yimaadeen taariikhna lama garanayo cumila waxaa lagu camalfali markaa biraajixi midkooda xooga badan in kaana hadduu yahay hunaaka halkaas murajixun midka macnaha xoojiya labadana siday u kala xoog badan yihiin baa marka loo kala hormarin midka xooga badan baa lagu dhaqmi ka laga xoog badan yahna waa laga tegaya sidaasaa macnaha la samaynayaa haddii ay kala xoog badan yihiin hadday labada nas kala xoog badan yihiin sidaas weyaan murajixaadka yacni waxaa jira nusuusta marka la kala xoojinayo murajixaad waxyaala layidhahdaa jiro oo macnaha waxa weeya nusuusta kala xoojiya yacni waxaa ka mid a maalan xagga hubuudka labada nas mid waa mutawaatir midna waa aaxaad mutawaatirka laga hormari soo maa mutawaatirka ka xoog badan maalan labada nas mid waa qur'aan midna waa sunno qur'aankaa laga hormari soo maa mid waa sunno midna waa qiyaas sunnadaa laga hormarinaya wahaakada maalan waxa yani waxa weeye laba raawi mid baa ruwaad aad u fara badan bay wariyeen midna ruwaad yar baa wariyey ka ruwaadda badan baa la hormarinaya ujeeda ilaa akhirihi ilaa waxaa la gaadhsiiyaa boqol bay gaadhsiiyaan murajaxaadka yani nusuusta lagu kala rajaxi karo aad u fara badan yihin ayb marka haddii midkood xoog badan yahay ka xooga badan baa lagu dhaqmayaa ka laga xoog badan yahayna waa laga tegayaa miaalu dalika miaalkeedu waxa weye qowluhu sal lay slm nabigu odhaadu yidhi weye man masa dakarahu falyatawada ninkii dakarkiisa taabtaay ha weysaysto wa su-ila waa la weydiiyey sal lla alay waslam xadiid kale can irajuli ninka oo yamusu taabanaya dakarahu ruuxa macnaha dakarkiisa taabanaya acalayhi lwuduu weyse miyaa dushiisa weyse ma laga doonaya weysadii ma ka jebinaya qaala wuxu uhi nabigu sal ly slm laa maya inamaa huwa isagu yani dakarkii badcatun oo minka waa un qayb adiga kaa mida gabal adiga kaa tirsan gabal adiga kaa tirsan macnaheedu waxa weeyaan weyse kaa jebin maayo wey jidhkaagii un wey macna soo laba nas ma ah waa laba nas oo caam ah mid wuxuu leeyahay cid walboo dakarkiisa taabta weysadii waa ka jabta midna wuxuu leeyahay kaama jebinahayey waa jidhkaaga qayb ka mid a waa laba nas hal majaal bay isku haystaan hal meel bay isku haystaan waana caam labadoodaba laba caam ayib lama jamcin karo siduu sheekhu wato wey lama jamcin karo oo wujuuh la isugu geyn kara labada nas ma jiro mid wuxuu leeyahy weysaduu jebin midna wuxuu leeyahy ma jebinayo bal aduu sidhi ayib labadoodana say u kala dambeeyeen lama garanayo waa siduu soo kale sheekha wato bacdu ahlicilmi baa naska ku xambaaraya ayib maxaa la samaynaya marka waxaa la samaynaya waa la kala rajaxaya labada nas baa la isu fiirinaya kooda xooga badan baa lagu dhaqmi ka laga xoog badan yana waa laga tegaya wuxuu marka sheekhu leeyahay fayurajaxu waxaa la rajaxayaa alwalu xadiidka hore oo in macnaha yani weysadu ay ku jabayso dakerka taabashadiisa xadiidkaasaa la rajaxayaa buu leeyahy maxaa yeele liannahu isagu axwatu dadaalku isagu ku jiraa dadaalku isagu ku jiraayo haddii aad markii aad dakerkaaga taabataba iska weysaysato aada weyse qaadato macnaha waxa weeyaan sidii dadaalku uu ku jiray iyo ixtiyaad baad qaadatay baynamaa haddii adoo taabtay aad qowlka kale ama xadiidka kale aad qabsan lahayd ay suurtagal tahay inuu weysadii jebinayo markaa ay salaadaadii iyo weysadaadii wax meesha kusoo gaadhaan macnaha ixtiyaadka waxaa la yidhahdaa haaliban yani soomaaliga waxaa la yidhaahdaa yani khayr wax kuma yeele shar u tookahay ma jeeda khayr wax kuma yeele shar u tookahay haddii aad macnaha ka weyse qaadato war maxaad uga weyse qaadatay lagu odhan maayo laakiin haddii aadan ka weyse qaadanin ixtimaal meesha waxaa ku jira ah waxaa in macnaha weysadaadii ay burtay marka shar macnaha waxa weyaan gool dheer iskaga qaban wey macnaha marka ixtiyaadku wuxuu ku jiraa in laga weyse qaato xadiidka hore ixtiyaadka ku jira kow midda labaad waxa wey waliannahu isagu aktaru isagaa badan duruqan xagga duruqda xagga duruqda axaadiistan macnaha waxa wey duruqda ku yimi asaaniidda laga wada xag asaaniid ahaan marka la yidhahdana xadiidka hore ee macnaha busra xadiidka busra la yidhahda midka hore xadiidkaasa xagga duruqdana ku fara badan oo saxaabo badan baa warinaya ayb iyo ruwaad badan waa midda labaad wejiga labaad wey wa musaxixuuhu culimmada saxiix yeeshayna akaru iyagaa badan waa midda saddexaad ee uu kaga rajaxan yahay midka hore culimmada saxiixisay ee inuu sugan yahay sheegtay waxay ka badan tahay culimmada midka hore saxiixisay midka dambe saxiixisaan ujeeda waxaa ka mid ah amiiru lmu'miniina fi lxadiid imaam bukhaari ayaa ka mid a xadiidka busra ragga tasxiixiyey waxaa ka mid a imaamu ahli الsunة واljamaca imaamu axmed waxaa ka mid a imaamu اlcilal الدار قطني وحكم له إمام الجرح والتعديل ابن معين أيا كم رجع سورنا معناه تصحيحي حديث كأسرة يرك له بربضا وحكم له معناه إمام الترمذي ابن حبان باكم له قل يا سورنا معناه تصحيحي مرك قلنا صحيح يا شباب كبضا حديث كأسرة هو صحيح يا لي أيضا وحويان ومرها أكير رجعين ولأنه حديث كهرة ناقل المدكي رريا وعن الأصل أصل كيبو كرريا ففيه دحدي سمرك أو حاها زيادة علم بها يعني وحل إلى هذا أصلك الأصل في الأشياء الإباحة صمائن إيوه الأصل في الأصل براءة الذمة أصلك إنه يسن أشياء هذا أصل كيدو أيسا وحبب برنين بها أصلا يا ذكرك أولا تابتا ويسدي ببرنيا ككلنا وحوليها ذكرك أولا تابتا ويسدي مجبني كوده baa asalkii ku sugan waxa ku sugan midka oranaya ma jabinayo soo ma waxa yeelay asalka ashayadu waxay ahayd inaysan weysada jabinin ilaa nas inuu ku tuso mooyaan marka midka asalka ka raraya ee xukun cusub u sameynaya kaasa ka xoog badan midka asalka waafaqsan midalan mid ibaaxu ku sugan yahay midna ibaaxadii intuu ka raru taxriim u raraya koodee la hormarinaya midka taxriimka u raraya la hormarinaya yacni wujuuhu tarjiix bay ka mid tahay تقديم الناقل عن الأصل على الباقي على الأصل يعني متك كرر يا أصلك أي اللقهر مرينا يا متك أصلك كباقي لي سأدراد الحديد كهرة ويسدو جبين يا أصل كيبو كرري كالدنب ما جبين يا أصل كيبو كباقي هاي وشيغانا وكحق بديه وشيغانا وكحق بديه قاعدة قلع عكسدي قلع عكسدي وحيد هذا يعني الباقي على الأصل مقدم على الناقل عن الأصل وعكس بي معناها قاركود واديك سيدان أصوليين تكمل معنا لكن ميدا هورا اللو بدي طيب مركة ترجيح بقى لمريع مسلقا إساقا شيخ أمري أو لبدا حديث إن الله جمعين كرين إن أه وحويان وقول بعض أهل العلم علماء بضان أيا معناها وجهك أمرتي لبدا حديث إن الله جمعين كرين قول النسخ بي مريع وقول واحد هذا لبدا حديث وحال الله نسخي حديث كبصرة xadiidka hore ee sheegaya in weysada macnaha waxa weeye ay jabayso yaani weysada inay jabinayso dakarka taabashadiisu kaasaa mansuukha qolaa yidhi waxaa loo istaagay arrinkaan hadda soo sheegno waxaa la yidhi maxaa daliil ah inuu xadiidka busro horreeyo kani ka dambeeye maxaa daliil ah daliil bay waayeen halkaasaa kaa lagaga takhallusa qolyo waxay leeyihin waa la jamcin karaa labada xadiid oo waxaa lagu jamcinayaa wujuuh dhowr ah lagu jamcin karaa yaani waxaa ka mid ah maalan in la yidhaahdo midka odhanaya ka weysa qaata wuduu'an kadaata uu leeyahay falyatawadda macnaheedu waxa weeyaan waa wuduu'i lugawiga ah wuduu'a lugawiga ah yaani waxaa la yidhaahdaa yani gacmaha dhaqashadooda gacmaha dhaqashadooda wudu' lugawiyaa la yidhahda waynu soo marnay sooma dayib kuwaana maxaa loogu jawaabay waxaa loogu jawaabay oo la yidhi yacni sharcigu hadduu kelimada adeegsado yani xaqiiqa allugawiya walxaqiiqa asharciya koodee la hormarinaya حقيقة شرعية الله مرني وان صامرني حقيقة شرعية مركا وضوغا waxay u taqaana waysiqaadashada xubnaha dhalaga waysiqaan xaqiiqada lugawiga waxay u taqaana in gacmaha la dhaqdo ama meel uu la nadiifiyo u taqaana idinka marka xaqiiqadii lugawiga aad ku xambaarteen waa laga rajaxay xaqiiqada sharciiga lagu xambaari waysiqaad baa laga wada riwaayadka xadiidka qaybo kamidna yaani wax waysaasi taageeraya qoliyo kale waxay leeyihiin oo macnaha labada xadiid lagu jamcinaya dakarka marka la taabto in laga waysiqaatay waxa weeyaan macnaha waxa way way fiicanta لكن واجب معه تن أوليهي إنما هو بدعة منكنا وقيب كامذا أوليهينا الجواز بكتوسها إن إسكبنا أنت ومعنى واحد يسوي سيدة جمينين لكن أي في عنتا إلا قوي دقوي سقاطوك كلام كتوسها هذه واحد يقول يا جمع أرى هذه لكن شيخ مسلق مريا ومد كاس ومعنى واحد إلا ولا حديد إن لا جمعين كريم وبالتالي إن لك الرجوع ساسو معناها مريا طيب تانا ومد الصدحات سورة الأفراد وحوي فإن لم يوجد مرجح wax kala rajaxba lama hayo ilan tarjiix waxaa la mari baynu haddii la helo labada nas wax kala rajaxo kala xoog badan yihin maba kala xoog badna wajaba markaa waxaa waajibaya altawaqufu in laga istaago ayib walaa yuujadu loo heli maayo lahu isaga miaalun saxiix loo heli maayo suuradan miaal saxiixa loo heli maayo waa un suuro iska fardi ah suuro taqdiiri ah wey macana waa un la qadaray oo qismada unbaa lagu daray mooyaane laakiin min khilaali nusuus miaal loo heli maayo laba nas oo intay iska hor yimaadeen la kala rajixi kari waayey ama la kala hagi kari waayo ma laga helayo miaalkaas oo kaleeto aad bay ufogeeyaan yani waxa wey usuuliyiinta in badan oo ka mid a in la helo miaalka noocaas oo kale qole waxay leeyihiin tawaquf la samayn maaye takhyiir baa la samaynaya ruuxaa labada nas kala rajixi kari waaya mujtahidkaa wuxuu samaynayaa labadooda koodonuu ku camalfali khiyaar buu leeyahy haddaad doontana kan ku camalfal haddaad doontana kan ku camalfal sidaasay leeyihin qolyo waxay leeyihiin yacni labada nasba labada cumuunba yatasaaqadaan waa isla dhacayaan ma ujeeda maadaama ay hardameen intaad isla tuurto albara alasliya u noqo albara alasliya markaa u noqo labadoodana macnaha isla dhaceen idaa tacaaradaa tasaaqadaa way marka saas weeyaan kullu dalika macnaha wax wey waa aqwaal jirta weeye laakiin ilaah waxaa lagu mahadiyey inaan miisaalba loo haynin dhibkiisa inaga yeeray qaybkaasi marka qaybtii koobaad wey qaybkaasi waa qaybtii koobaad afartaa suuro ayuu yeeshay oo macnaha laba cumuum markay iska hor yimaadaan alqismu haani qaybka labaad waxa weye an yakuuna inuu yahay atacaarudu tacaarudku inuu yahay bayna khaasayni laba khaas inuu udhexeeyo falahu arbacu xaalaatin aydan afar xaaluu isaguna leeyahy sidii macnaha laysu waafajin lahaa afar xaalaa ka soo baxays waa un kuwii midda koobaad waxa weye an yumkina inuu suurtagal noqdo aljamcu kulmin baynahumaa labadaa nas laysu geeya khaaska ah fayajibu ljamcu maadaama uu jamc suurtagal yahay isagaa la maraya labadii nas baa laysu geynaya miaalu waxa weye xadiidu jaabirin radia allahu canhu fii sifati xaji nabiy sal lay sl nabiga xajkiisa sifadiisa markuu ka warramayey ana nabiya sal lay sl nebigu salla duhra duhurkuu nabigu tukaday yowma naxri maalinta tobnaad bimaka ayuu ku tukaday macnaha waxa weye xajat lwadaac xajat lwadaac maalinta tobnaad salaada duhur salaadeedii duhur nebigu makuu ku tukaday waa xadiidka jaabir xadiidka muslim baa warinaya wa xadiidu bni cumara radia allahu canhuma ana الnabiya sal lay slam salaahaa salaadii duhurka wuxuu ku tukaday bimina mino iyo maka hal meel miya hal meel ma ah waa laba meelood salaada ay nina leeyahay makuu ku tukaday midna minuu ku tukadan waa hal salaad oo hal maalin ah waa duhur maalintii tobnaad ee dilxija laba duhur miyay noqon kartaa laba tobnaad oo dilxija miyaa imaan karta ma jirto waa hal duhur baa laisku haysta xaggee nebigu ku tukaday sal la alay waslam makuu ku tukaday iyo minuu ku tukaday see lagu jamcinaya marka fayujmacu waxaa lagu jamcin baynahumaa labadaa dhexdooda biannahu nebigu sallaaha inuu ku tukaday salaaddii duhurka bimakata inuu ku tukaday maku ku tukaday kow walamaa kharaja markuu usoo baxay ilaa mina mina markuu usoo baxayna oo mine ku soo noqdayna acaadaha wuu soo celiyey biman maca man dad la jirankood ayuu soo celiyey fiiha mino dhexeeda oo min asxaabi ah yaani maalintaa inuu laba salaadood tukaday ayay marka lagu ta'wiilinaya oo ninkan yidhi makuu ku tukadayna salaaddii makuu joogay tanna muusan joogin kan yidhi minuu ku tukadayna tiimanu minuu ka qayb galay laakiin tiima kuusan ogeyn nin walba wuxuu ogaa unbuu sheegay marka saasaa macnaha wax lagu kala hagayaa ayib suurada labaadi waxa weeye fain lam yumkin iljamcu jamc hadduusan suurtagal ahayn fahaani midka labaad naasikhun mid nasakhay weeye in culima taariikhu taarikhda haddii la ogaado yaani way kala dambeeyeen inay kala dambeeyeen baa la ogaaday lamana jamcin karo midka dambe ayaa midka hore nasakhay sidaan soo marno kale miaalu waxa weye qowluhu tacaala yaa ayuha الnabiyu ina axlalna laka aswaajaka alatii aatayta ujuurahuna wma malakat yamiinuka mima afaءa allahu calayka wabanaati camika wabanaati camaatika ila akhiri اlaaya yaa ayuha الnabiyu ina axlalnaa laka aswaajaka waxaan kuu xalaalaynay haweenkaagii nebigow allaatii haweenkaasoo aatayta aad siisay ujuurahunna meheryaalkoodii aad siisay wamaa shayna waan kuu xalaalaynay malakad ay haneeta yamiinuka midigtaada addoommadiina waan kuu xalaalaynay oo mimaa shay ka mid a afaaa allahu calayka ilaahay kugu soo celiyey gaalada kaaga soo celiyo kaaga soo qaaday yacnii waxaan kuu bannaynay haweenkaaga aad siisay meherkooda addoommada gaalada aad ka qabsatayna waa kuu bannaynay iyagana nebi allow ayib wa banaati cammika adeerkaa gabdhihiisana waa kuu bannay inaad guursato wa banaati cammaatika eedooyinka gabdhahoodana waa kuu bannay inaad guursato ilaa akhiri ilaaya aayaddaasi waa middaas oo nebiga sal lla alay waslam waxaa loo banneeyey guurka inuu guursan karo dadkaa faraha badan ee meesha lagu sheegay yacni waxa weeye habaryartii ilmaha dhashay abtigii gabadhay dhashay ilaa akhiri kuwaasoo dhan inuu guursan karo ayib aayaddan dambana waata wa qowluhu tacaala ayaa macnaha waxa weye iyadana weeyaan miaalku laa yaxilu laka annisaa haweenku kuuma bannaana nebi allow min bacdu markaa kadib intaa kadib haweeney kuuma bannaana guurkooda walaa an tabadala inaad ku bedelatana kuuma bannaana bihinna iyaga min aswaajin haween xaaskaaga inaad ku bedelato oo qaar intaad furto kuwo kale aad macnaha wax way soo guursato ma kuu bannaana haweenkii waa kaa xidhmeen walow acjabaka haba ku yaabgeliyo xusnuhunna quruxdooda quruxdooda aadba la yaabtide hadda wixii ka dambeeya guur waa joogsaday waa kaa joogsaday baa lagu yidhi nabiga sal alay waslam labada aayadood marka midi waxay leedahay guurkii waa kuu furan yahay waa midda hore kuwaas la sheeg sheegay oo dhan waad guursan kartaa midda dambena waxay leedahay guurkii waa kaa istaagay hadda wixii ka dambeeya ma guursan kartid ma ujeeddaa xataa haweenkayga qayb baan furi oo kuwo cusub baan kusoo bedelay laguma ogola midna marka waa ka istaajisay midna wad bay leedahay see lagu jamcinaya marka waxaa lagu jamcinayaa labada aayadoo waa kala horreeyeen midda hore ayaa midda macnaha dhigaalka ku horraysa hadda ayaa horraysay xagga soo degitaanka tan kalena way ka dambaysay midda hore marka mansuuqa wey midda dambe ayaa marka lagu camalfalaya oo nebigu sal alay wasalam wixii intaa ka dambeeyey yani waxa wey guurka waa ka istaagay fahaaniyatu aayadda labaadi naasikhatun mid nasakday wey liluulaa midda hore calaa axadi alaqwaal calaa axadi alaqwaal yani meesha waxaa ku jira khilaaf baa ku jira oo macnaha bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan labada aayadood inay kala dambeeyeen oo midda dambe ay nasakday ayib fain lam yumkin inasku naskigii baa suurtagal noqon waaye cumila waxaa lagu camalfalayaa biraajixi midka raajixa ah midka xooga badan in kaana hunaaka murajixun hadduu wax kale rajaxa uu jiro yani waa nafsu tartiibkii aan soo marnay ee labada caam aan kusoo marnay unbaan labada khaasna marayna macnaha mihaaluhu waxa weeye xadiidu maymuuna ana nabiya sal lay slm nebigu tazawajaha maymuuna wuu guursaday wa huwa xalaalun isagoo macnaha xarmanayn isagoon acmaal xaj iyo mid cumro midna ku dhex jirin ayuu nebigu maymuuna guursaday maymuuna xadiidkaa warinaysa bukhaarigu ku yimi ayib wa xadiidu ibni cabaasin iyo xadiidka ibni cabaas ana nabiya sal lay sl nebigu tazawajaha inuu guursaday walxaal huwa muxrimun isagoo nebigu xar maymuuna ibnu cabaas wuxuu yidhi nebigu maymuuno markuu guursanayey acmaash wuu xarmanaa oo acmaasha xajkiiyo cumradu ku dhex jiray maymuuno lafteedii baa waxay tidhi nebigu markuu i guursanayey acmaal xaj iyo cumro midna kuma dhex jirin xalaal buu ah wuu ka xalaaloobay ayib faraajixu midka xooga badani labada nas alawalu midka hore wey haddii rajax lagu yahado maxaad ku rajixi lahay yacni ruuxii qisadu ku dhacday ee arrinta sameeyey lagu sameeyey la guursaday iyo ruux yacni waxa weeya aan yani waxa weya arrintu ku dhicin hadday isqabtaan oo midna arrintiisuga midna diido koodee xoog badan ruuxay ku dhacday soo ma waa duruqu tarjiix bay ka mid tahay saaxibatu lqisa ayaa waxay leedahay nebigu xalaal bay u guursaday yani isagoo xalaal ibnu cabaasna wuxuu leeyahay isagoo muxrim u guursaday wejigaasi waa mid faraajixu lwal midka hore xadiidka hore ayaa rajaxa maxaa yeeley lianni maymuuna maymuuna waxa weye saaxibatu lqisa wey iyadaa qisadu macnaha waxa weya ku dhacday fa hiya iyadu iyada ayaa adraa u aqoon badan bihaa iyada qisada iyadaa ka taqaana ibnu cabaas walianna xadiidaha midda labaad xadiidkeedu mu'ayadun mid la xoojiyey wey bixadiidi abi raaficin baa lagu xoojiyey radia allahu canhu ana nabiya sal lay slm nebigu tazawajaha inuu guursaday walxaal huwa nebigu xalaalu uu yahay qaala wuxuu ihi abu raafic wa kuntu waxaana arasuula yacni ergeyga baynahumaa dhexdooda nebigu markuu maymuuno guursanayey ergeygii u dhexeeyey ee hadalka nebigana ka qaaday maymuunana ka soo qaaday wuxuu ahaa aburaafic buu ahaa isaguna wuxuu waafaqay maymuunu waafaqay waa ninkii goobjoogaa isaguna arrinta ka shaqaynaya ayib ibnu cabaas baa gooni isu taagay waxaa isagana yani waxa weeye meesha yaalla xadiidkii uu warinayey yani waxa weeyaan cuثmaan ibn cafaan ee nebigu la sal lla alay wasalam almuxrimu laa yankixu walaa yunkax ruuxu intuu xarman yahay mana guuriyo loomana guuriyo intaasoo adila a marka laysu geeyo waxay rajaxaysaa xadiidka maymuuna ay rajaxaysaa xadiidka ibnu cabaasna wuxuu noqonayaa marjuux buu noqonayaa saasaa marka lagaga tegaya ayib fain lam yuujad haddaan la helin murajixun wax labadii nas kale rajaxaba lama hayo labadii nas ee khaaska ahaa wax kale rajaxa lama hayo wajaba tawaqufu in laga istaagaa waajib ah yani labadii qowle kalea ku jira takhyiirkii iyo tasaaqudkii walaa yuujadu loo heli maayo low isaga mihaalun saxiix loo heli maayo iyadana iskaga bax waa suuradii aan idhi yani waxa weeyaan waa suuro iska fardi ah alqismu haaliu qaybka saddexaad an yakuuna waa inu an yakuuna waa inuu yahay atacaarudu tacaarudkii waa inuu yahay bayna caamin wa khaas bayna caamayni bayna khaasayni bayna caamin wa khaas suuradda saddexaad ayib wa khaasin fa yukhasasu waa la khaas yeeli alcaamu caamkii bilkhaasi baa lagu khaas yeeli waynu soo marnay suuradan iyadaa soo maa caamkiiyo khaaska markaynu ka soo hadlaynay nas caam iyo nas khaas hadday iska hor yimaadaan mid khaaskaa lagu camalfali baynu leehay jus-iyadaa ay isku hayaan afraadda kale ee ee macnaha aan khaasku ka hadlinna cumuumkaa lagaga camalfalay fardigaa laakiin laysku hayo khaaskaa lagaga camalfalay oo waa laga soo bixinayaa macnaha yacni waxa weeye cumuumka afraaddiisii baa laga soo dhex saaraya mihaaluhu waxa weeyaan qawluhu sal lla lay sl nebigu oo dhahduu yidhi fii ma saqati asamaau yacni roobku wuxuu waraabiyey alcushru toban laab yani toban toban qaybin qayb baa laga qaadaya yani beerta biyaha roobka ku baxdaay toban meel marka loo qiibiyo meel ka mid a zake loo bixinaya ayib ma ha yaraato ha badnaato yani waxa weeyaan cumuumku wuxuu keenayaa ama ha yaraato ama ha badnaato jawaan ha kuu noqoto boqol ha kuu noqoto zakaa lagaa rabaa toban meelood meel bixi saasuu cumuumku keenayaa soo ma ayib wa qawluhu xadiidka labaad ee tacaruda waa laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqa yani shan ratirar wixii ka yar sadaqo iyo zake dushiisa ma ahaani zake lagama doonayo qaybtay isku hayaan marka maxay tahay wixii ka badan shan ratirar way isku waafaqsan yihin soo maa waxaa lagaga camalfalayaa cumuumkaa lagu camalfalaya wixii ka yar shanta ratirar ama macnaha waxa weeyaan oo ka hooseeya ayaa waxaa isku haya caamkii oo zake ku waajibinaya iyo khaaskii oo odhanaya zake kuma waajibayso kawada lagu camalfalaya marka khaaskaa lagu camalfalaya khaaska lagu yani tacaarud alcaami walkhaas yani yuqadamu alkhaasu cala alcaam saas wey macnaha القسم الرابع قيب كأفراد يعني فيخصص له فيخصص والخاسيل الأول متك هره بالثاني متك لبعض بلغو خاسيل ولا تجب الزكاة الزكرين مواجبيزو إلا فيما بلغ وحي قاري ميانا خمسة أوسق شن وسقي شن رتر وحي قاري بيزكك واجبي مركز طيب القسم الرابع قيب كأفراد قيب كأفراد أن يكون إنو يهوي التعارض تعارض كوينو يهوي بين النصين لو النص وإنو رحيم axaduhumaa midkood labada nas acamu uu ka caamsan yahy o ka guda wan yahay min alaakhari midka kaleeto min wajhin weji marka laga fiiriyo wa akhasu uu ka khaasan yahay min wajhin wejiga kalena waa ka khaasan yahay falahu waxaa u sugnaaday alaaatu xaalaatin baa usugnaatay ujeeda alaaatu xaalaatin ayaa u sugnaatay yani cumuumka iyo khusuuska sidaasoo kalea lagu misaaliya min wajhinka yani garaartaasoo kaleeto maalan labadaa nas midkan kadaata dhankanuu u badan yahay dhankanna kanaa u badan intaa dhexda ana waa isku hayaan intaa dhexdana waa isku hayaan midba dhan buu u badan yahay hal wejina waa lagaga badan yahay hal wejina isagaa u badan hal wejina isagaa u badan hal wejina waa lagaga badan yahay sidaasoo kaleeta macnaha waxa weeyaan ay macnaha u sawiraan kuwa sawiraya falahu alaatu xaalaatin saddex xaaluu isaguna leeyahay saddex xaalo ayuu leeyahay amiladu ku cadaan doona insha allahu tacala alawal waxa weeyaan an yaquuma daliilun dliil in la helo calىa taksiisi cumuumi axadihimaa midkood cumuumkiisa khasisidiisa in daliil loo helo bilaakhari midka kale lagu khasiso haddii daliilkaa la helo fayukhasasu bihi marka waa lagu khasisaya yacni labada nas mid walba wejina waa ka kale waa ka caamsan yahay wejiga kalena wuu ka khaasan yahay haddii daliil la helo labada nas mid midka kale ku khasisaya midka yani naskaasaa la raacaya naskaa midkood midna khaaska ka dhigay midna caam ka dhigay kaasaa macnaha waxa wey lagu khasisayaa oo nas labadoodaba dibadda ka awey nas labadoodaba dibadda ka abaa yimid isagaa marka kala hagay naskaasaa la raacay mihaalu waxa wey qawluhu tacaala waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusina arbacata ashhurin wacashra kuwa macnaha laga geeriyooday yani kuwii laga oofsanaya raggooda macnaha yani waxa wey la oofsaday kuwa la oofsanaya ee ragga ah ee haweenka ka tegaya haweenkoodu waxay sugayaan oyna nin kale guursan karin afar bilood iyo toban beri kuwa dhintay ee haweenka ka dhintay afar bilood iyo toban beri bay sugayaan ayib cumuumka aayaddu wuxuu keenayaa haweenaydaas laga dhintay ama uur ha lahaato ama yaysan lahaanin dhankaa waa caam soo ma ama uur ha lahaato ama yaysan lahaanina mar haddii laga dhinto waa inay afar bilood iyo toban beri sugto dhankaa aayaddu waa ka caam dhan kalena waa ka khaas oo xukunkan kadaata tobanka beri iyo afarta bilooda wuxuu khaas ku yahay midda laga dhintay midda la furay ma soo gelayso midda la furay ma soo gelayso taas halkaa ku hay marka ayib wa qawluhu naska kale waxa weeye qawluhu tacaala wa ulaatu laxmaali kuwa uurka u saaxiibka ajaluhunna ajashoodu an yadacna waa inay dhigaan xamlahunna uurka waa inay dejiyaan ayib nas kalaa yimid kuwii uurka lahaa ajashoodu iyo ciddadoodu waxay ku dhammaanay markay uurka dejiyaan dhan waa ka caam dhanna waa ka khaas dhan naskii hore aayaddii hore wuu ka caamsan yahay oo ulaatulaxmaali waxaa soo gelaya kuwii la furay iyo kuwii laga dhintay labadu waa soo gelayaan soo ma naskii hore wejigaa khaas buu ka ahaa oo wuxuu khaas ku ahaa kuwa laga dhintay kuwii laga dhintay iyo kuwii la furayba waa ulaatulaxmaal bay soo gudagaleen wejigaas waa ka caam naskii hore waa ka caamsan yahay wejina wuu ka khaasan yahay oo naskii hore wuxuu lahaa ta uur kale iyo ta aan uurka lahaynba ee laga dhintay kana laakiin muxuu ku gooni yeelay taa mi macnaha waxa weeyaan uur kale bas ah ta uur kale keliyatuu soo qaaday marka weji waa ka khaasan yahay kanaa khaas weji kanaa khaasa oo macnaha kuwii uurka lahaa basuu ka hadlay wejina kaasaa khaas ah oo wuxuu ka hadlay keliya ta kuwii laga dhintay weji kanaa caam ah oo wuxuu ka hadlay tii la furay iyo tii laga dhintay wejigu kaasu khaas ku yahay buu kana caam ka yahay kaa horena wejiguu caam ka yahayo wejiguu caamka ka yahay waxa weeyaan haween yani waxa weye haweenkii oo dhan waxaan ujeedaa ha yacni kuwii uurka lahaa iyo kuwaan uurka lahayn buu macnaha xukunkii aayadda wada galay marka wejina khaas weeye wejina caam maxaa la samayn marka waxaad doonaysaa inaad xukunto haweeney uur leh suurada laysku haysta waxa weeye haweeney uur leh oo laga geeriyooday aayadda dambe maxay leedahay ajasheedu waxa weeyaan waa intay uurka ka dhigayso soo maa cumuumka aayadda horena waxay leedahay ajasheedu waxa weeyaan waa afar bilood iyo toban beri wey meesha laysku haysta waa halkaa marka seed samayn marka kood horumarinaysa waa in haddii la helo nas kala hagaya oo labada aayadood middood taksiiskeeda ama cumuumkeeda hormarinaysa naskaasaa la raacaya naskii buu marka keeni doonaa insha allahu tacala xadiid nebi sal lay waslam waa nas labadoodaba dibadda ka away nas labadood dibadda ka away faluulaa aayadda hore khaasatun waxay gooni ku tahay fi lmutawafaa canhaa kuwii laga geeriyooday oo waxaan gelaynin kuwii la furay ayib caamatun caam weeyaanoo filxaamili tii uurka lahayd iyo wakayriha mid aan uur lahayn baa caam bay ku tahay ama uur ha lahaato ama yaysan lahayn dhankaana waa ka guda weynta ayib wathaaniyatu aayadda labaadna khaasatun khaas weeye filxaamili midda uur kale ayay khaas ku tahay wa ulaatu laxmaali unbay tiri dhankaa wejigaa khaas bay ka tahay ayib caamatun caam weeyaan filmutawafaa canhaa tii laga dhintay iyo wakayriha bay caam ku tahay ama ha la furo ama ha laga dhintee mar hadday uur leedahay ciddadeedu waa intay uurka ka dhigayso dhankaana caam bay ka tahay oo naskii hore way ka caamsan tahay macnaha midba weji buu marka u badiyey ninba dhan u badi wey ayib laakin dalla daliilu saa ha ahaato arrinku laakin dalla daliilu daliilkii wuxuu ku tusay calaa takhsiisi cumuumi luulaa aayadda hore cumuumkeeda oo la khasiso bihaaniyati aayadda labaad lagu khasiso aayadda labaad oo macnaha waxa weeyaan oo ulaatu laxmaali ajaluhunna ah middaas ayaa la hormariyey oo lagu khasisay cumuumkii aayaddii hore taas macnaheedu waxay noqonaysaa aayadda hore maadaama ay tidhi afar bilood iyo toban beri tii uurka lahayd ee laga dhintay waa inay sugto aayadda dambena ay tidhi maya sugi mayse uurka mar hadday dejiso bas weye midda dambaa la raacaya midda dambe ayaa la raacaya sidaas wey macnaha midda hore marka cumuumkeeda toddobaa khasisaysa wadaalika taasina waxa weeye ana subaycata alaslamiya gabadha la yidhaahdo wadacat way way umushay bacda wafaati zawjiha ninkeedii markuu geeriyooday kadib ayay umushay bilayaalin habeenno ninkeediioo habeenna sii mootan ayay macnaha ilmo dhashay ayib faadina laha nabiyu sal lay sl nebigu wuxuu u idmay an tatazawaja inay guursato yani saxaabada qayb baa la dagaalamayo iyadoo waxoogaa cilaamanayso macnaha waxa weeyaan ayay arkeen markaasi waxay yidhahdeen ma waxaad isu diyaarinaysaa guur maya bay dhahdeen ilaa macnaha waxa wey afar bilood iyo toban beri aad dhamaysato maya bay ku dheheen nebigaa ka warrey sal alay slam marka nebiga wuxuu ku yuri guurso sidaas marka naskan xadiidka marka wuxuu rajaxay oo uu macnaha waxa weeyaan ina tusay cumuumkii aayadda hore in la khasisay oo midda dambe ay khasistay daliil saasoo kalea haddii laga helo marka oo labadii nas ee weji na caam mid ka ahaa ka kalena wejiga kale caam ka ahaa yani takhsiisinaya nas noocaas oo kale hadii la helo naskaasaa la maraya oo la raacaya macna sidaas weyaan wa calaa haada kaas markaan ku dul dhisno fatakuunu waxay ahaanaysaa ciddatu alxaamili midda uurka leh ciddadeedu waxay noqonaysaa ilaa wadci alxamli uurka intay ka dejinayso sawaa'an kaanat ahaatayaa mutawafaa canhaa mid laga dhintay am hayruhaa ama midaan laga dhimanin ha ahaato mid la furay macnaha ama ha la furo ama ha laga dhinto ama ha qulucdo yani waxa weeyaan intay uurka ka dejinayso hadduu ku dheeraado iyo hadduu macnaha waxa weeyaan uu u gaabtaba qolyo kale waxay leeyihiin abcad alajalayn ayay tirsanaysa saxaabada qayb ka mid a fuqahada qayb ka mid a maray labada ajal kolba toodii dheer ayay macnaha tirsanaysa haddii uur ku dheeraado oo uu ka dheer yahay afar bilood iyo toban beri uu kadib marayo isagay tirsan haddii kaleeto oo macnaha waxa weeyaan ay afar bilood iyo toban beri ka dheer yihiin uurkeedana kaasay tirsan qolyaha sidaas maray laakiin waxa weeyaan xadiidka subaycat alaslamiya ayaa macnaha waxa weeyaan yaa macnaha radinaya sidaasaa marka waxa weyaan lagu jamcinayaa labadii nas wain lam yaqun daliilu calى taksiisi cumuumi axadima biاlآkhar cumila bاraajix wallahu aclam wsala allahuma wslama calى nabiyina mxamadi wclى alihi wsaxbi wslm raxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslm calى nabiyina mxamadi wclى alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay tacaarud waxaa aan si gooniya ugu soo dhex jirnay qeybka afraad oo ah markay istacaarudaan laba nas oo mid walba wejina uu ku caamsan yahay wejiga kalena ku khaasan yahay laba weji buu nas walba leeyahay labada weji mid isagaa ku isagaa ku caamsan oo kale kaga guda weyn wejina waa lagaga guda weyn marka tacaarudku laba nasoo noocaas oo kale hadduu dhex maro sheekhu wuxuu ku yidhi yaani saddex xaaluu leeyahay xaaladda koowaad waxa weeyaan labadaa nas midkood inuu ka kala khasisayo inuu deliil ku tuso hadduu deliil ku tuso deliilkaas labadoodaba ka baxsan ee ina tusay qaabkii loo kala hagi lahaa kaasaa la raacaya midkoodu khaaska ka dhigay baa khaas noqon kuu caam ka dhigayna caamku noqonaya sidaasaa macnaha inoo dambeysay labadii aayadood waa kii inoogu misaaliyey waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan iyo aayaddii kale oo ulaatu laxmaali ajalahunna faahfaahinteeda xalay baynu soo qaadanay wain lam yaqum ta labaadi waxa weeyaan xaaladda labaad ee laba nas markay istacaarudaan oo labadooduba caam min wajhin wa khaas min wajhin wey wain lam yaqum daliilun haddaan daliil la helin daliil hadduusan istaagin calaa taksiisi cumuumi axadihimaa midkood caamnimadiisa khasisidiisa hadduusan daliil isku taagin bilaakhari ka kale lagu khasiso cumila waxaa lagu camalfalay markaa biraajixi midkooda xooga badan macnaha waa laba caam oo wejhi ah daliilna lama hayo sida labadii aayadoodoo hore aan daliil u helnay kala hagaa daliil labadooda ka baxsan lama hayo waxaa marka lagu camalfalayaa suuradaas oo kale labada daliilkoodii xoog badan kooda raajixee xoog badan ayaa lagu camalfalayaa mas'aladaa iyadaa ay isku hayaan ma aha macnaha waxa weeyaan inkii kale la tuurayo laga tegay ee laakiin jus-iyadaa ay isku hayaan waxaa lagaga camalfalayaa labadaa caam midkooda xooga badan ayb mihaalu daalika mihaalkeedu waxa weye qowluhu sal alay wasalam nabiga odhahduu yidhi idaa dakhala axadukum almasjida midkiin hadduu masaajidka galo falaa yejlis xataa yusalliya rakcatayni yuusan fadhiisanin ilaa laba ragcadood tukada waa labadii ragcadood taxiyatulmasjidkaa wey wa qowluhu sal alay wasalam laa salaata bacda asubxi salaada subax gadaasheeda salaadi ma jirto xataa tatluca ashamsu walaa salaata salaadi ma jirto bacda alcasri xataa taqruba ashamsu yacni awqaadda manhiga awqaadda mahn manhiga ee salaada layska reebay aan waajibka ahayn iyo waxaa isku soo aaday taxiyatulmasjid laba caam baa marka meesha yaala xadiidka odhanaya yaani midkiin hadduu masaajidka yimaado yuusan fadhiisan ilaa laba ragcod uu ka tukado waa caam min wajhin wa khaas min wajhin caam dhanku caamka ka yaha waxa weeye awqaadoo dhan baa soo gelaysa wakti walba ha ahaado macnaha waxa weeyaan ama awqaadda nahyiga ha noqoto ama awqaadda kale ha noqoto wakti walba ood masaajidka gasho laba ragcadood adoon tukana fadhiisan wejina khaas buu ka yahayo salaadoo dhan ma dhihina wuxuu ku gooni yeelay taxiyatulmasjid wejigaana khaas buu ka yahay nas kalaa yimid oo nebigu sal alay wasalam uu leeyahay bacda salaati subxi iyo bacda salaati alcasri salaada sunaa lama tukan karo ayib kaasina weji buu caam ka yahay wejina khaas buu ka yahay wejiga uu khaaska ka yahay waa waktiga waktiga macnaha waxa weeyaan wuxuu ku khaas yeelay yani bacda alcasri iyo bacda subxi xadiidkii kalena awqaad o dhan bu ah soo maa wejiga kaasaa kaga caamsan xadiidkii hore taxiyatulmasjidka awqaad o dhan bu ah kanna waa bacdu alawqaad wejigaa kaasaa ka caamsan wejigii wejiga kaleete ee uu kani caamka ku yahayna waxa weeyaan salaaduu caam ku yahay salaad oo dhan salaad oo dhan baynamaa kii hore wejiga uu khaas ku ahaa oo taxiyatulmasjid ku gooni yeelay soo maahayn taxiyatulmasjid basuu salaada ku gooni yeelay kanna salaad oo dhan yuu macnaha waxa weeye reebay marka wejiga xagga salaada marka laga fiiriyana waxaa caamsan xadiidka nahyiga ah ujeeda xagga waktiga marka laga fiiriyana waxaa caamsan xadiidka taxiyatulmasjidka mid walba wejiguu ku caamsan wejiga kaleetana waa ku khaasay